Wadayaashan gaadiidleyda isla markaana ka shaqeysa inta u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo gobollada dhexe ayaa ka cabanaya canshuur xad dhaaf ah oo ay la socoto jirdil iyo xabsi uuna ku soo rogay maamulka isku magacaabay Hirshabelle. Qaar ka mid ah wadayaashan oo warbaahinta u sheegay in isbaarooyinka looga qaado lacago u dhaxaysa saddex boqol ilaa toddoba boqol oo doolar, saas oo ay tahayna aysan haysan nabadgelyo ay jidkaasi ku maraan. Waxay ku dhawaaqeen gaadiidleydan shaqo joojin iyaga oo sugaya in wax laga qabto jidgooyooyinkan ay sheegeen in ay u yaalaan maamulka uu hogaamiyo Cali Guudlaawe isla markaana lagu jirdilo laguna dhibaateeyo gaadiidkooda.
maamulka hirshabeelle gaar ahaan isbaarada u taalla ceelcadda ilaa raagacelle waxay naga qaadaan lacag ku dhow saddex boqoloo dollar ayaa haddana qashqashaad iyo mataqaan dhibaato ay mataqaanaa ay lacagta go-aanbaag saddex boqol shan boqoloo dollar waaye marka biijiga waaye tii amkana waa toddoba boqoloo dollar hadda baawurtayn waa wada dhignay badacadii magaalada muqdisho ka imaan jirtay way xayiran tahay annaka looraan qaadnaa dadaan qaadnaa loorka aan qaadna markaa isku dhufanno oo ninka la yidhaaho iisheeg aan gargaraacnay oon gaadiidkii shidaalkiisii isbaaradii wixii aan ku darnay waxba waa noogu soorida annakaa dee nugula yeesha markaa xamar ka baxan dhibaatadaas waxaa nugu haayana waxaa waa maamulka hirshabeelle midaan annagu wax u baqandika weynahay noqotay waxaan qaadi weynay noqotay dhaqanku dhaqan magefown noqday jirdil iyo dhibaataa noola geestaa dilaa noola geestaa dhacaa noola geestaa haddaan ceel macaan ka gudubno ushinuul ku bilaaban ku galnaa ilaa meeshaan u wadna abootada lacag ka wacan talayda waxaan wadna inta naga leedaan Cabashadan ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan ay cabanayeen gaadiidleyda qaybaheeda kala duwan ee ka howlgasha magaalada Beledweyne kuwaasi oo maamulka Hirshabelle ku eedeeyay in jidadka magaalada Beledweyne ay burbursan yihiin